الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ilaahay u mahadlay subxaana watacaala ilaahayaa abaartii inaga qaaday roobkana inoo celiyey baa mahadle waxaan u mahad celinayaa marka horeysa komishanka qaranka oo si fiican oo efficiency ah u qabtay shaqadii loo egmaday waxaa kana u mahadnaqay ilaahay subxana watacaala ee kob iyo labaatankii maalmood inagu dhameysay nabada waxaan u mahadnaqayaa shacbiga reer somalilan ee codka bixinaya sidii wanaagsaneed iyaguna u guteen maalmihii kambeynka magac buu inoo soo jiiday doorashadaha aynu hadda qabannay adduunka jaraa'id waaweyn baa ka faallooday miidiya badan baa ka faalooday oo leeyahay somaliland waddankaas oo la ictiraafsaneen oo hadduu ka soo baxay abaar aad iyo aad iyo aad u xun ayaa haddana suurto geliyey inay doorasho qabsadaan marka magaceenu sii socday oo sii xumaanayey markii golayaasheen iyo dowladdeenu ay kursiokraasiya ka kici waayeen oo dadku inaga jeedsaday tani way noo soo jeedsaa teeshankii adduunka waxaan ficla waxaan jeclaa insha allahu tacaala inay doorashaduna si nabadda u dhacdo waxaan u sheegayaa shacbiga reer somalilan hadda ilaahay subxaana wa tacaala waa ogyahay waa qoray qofkii soo bixi lahaa haddaad isdhaqaasiy haddaad ceeb samaysay haddaad dadaashid waxba makuma ma bedeli kartid go-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waxba hays adeerayaan waxba hays xiijinina caadifad reereedka iska daaya waa qoran yahay qofkii subxaana watacala ilaahay soo saaraya labada qof soo baxaya asluubta iyo iyo inoo ilaalisaa magaca dalkeenna shacbigeenna iyo sumcadda waddankeena inoo ilaaliya waxaan u sheegayaa gobolkan soomaaliya jaarka nahay waanan u sheegay anuu international commitee sheegta u dambeysay safiirka maraykanka waa u sheegay waxa weeye soomaali maanta hadduu qof tuulad hagaajiyo tuule waxay tahay magac soomaaliyeed bay tahay magac soomaali u baaba'an wixii wanaagsan waa lagu daydaa ina maanta doorashada a ku dhawaaqdaan waan qashqashin ah hadda waxaan ku jirnaa doorasho laakiin waxay ogaadaan hadda aydun haddii aydun nabad istirahaan ka qasa nidaamka iyo doorashooyinka markay naga dhammaato doorashadu waa idinla xisaabtamina ma iloobin maanta haddii aydun soo dirtaan shuftada iyo gaadhayaalbaa soo saartee ilahi waxaan ka balay shuftadan ilaahi subxana wa tacaala inuu ilaahay naga jebiyo ciidamada qaranka waan aad iyo aad baan u ammaanayaa maalintii diiwaangelinta saasay ahaayeen oo qaar laga dhaawacay hatii garoobe lagu soo daweeyey arrintan waxaan leenahay international committee waxaan u sheegaynaa nimankan idinka haddii soomaaliya gacanta ku hayee waa in arrintan wax ka qabataan doorashada dadka u dalaynaya xadkaygu waxa weeye waa xad internationala soomaaliya soomaaliya waa waa xadkiisu waa samaysan yahay waa waa waa waa waa waa calaamadsan yahay reer baa doonaya inuu xuduud sameeyo sidii subar baawarkii waa noo kow waxaan leeyahay dadka wada dhashay jaarka ah shacbiga ah xormeynaa xiriirka dadka udhexeeya riximka udhexeeya leeyahay bal anigu waxaan soo qaaday haddaan soo baxo insha allahu taala waan soo baxee inaan idinla xisaabtaan maanta haddaad taa ku dhaqaaqdaan yani waxa weeye maanta waxaan ku socnaa shaqo weyn baan wadnaa soomaali dhammeed u tahay sharaf u tahay soomaali waxaa loo qaatay wax aan jirin oo daydaya oon responsible ahayn waxaanu qabanay inaan ku faantaan baa weeye tagu faanaa soomaali dhan u magac bay u tahay taasna waa iga waa iga haddaanan dowladda waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa inay kharashkii doorashada special habaryartay samsam inay kharashkii doorashada inaga qabatay oo inaga xoreysay shisheeyihii waxa dambana insha allahu tacaala waynu ka tashan doonaa oo bahasha awnarshibkeeda inaga yeelan doona kii soo baxaba waa inu taxaa xooga saaraa inaan cidinala yeelan doorashooyinkeena gacanta ku gacanta ku dhigno Eh, intaa wax ka badan baynu qabanaa doorashada cagteeda oo badneenba in laynagu digtiyad gareeya maaha maga waad mahadsantihiin aad iyo aad waad mahadsantihiin media waxaan leeyahay is-ilaali idukuna ayna war aan sugnayn ha qorina war aan sugnayn ha qorina oo official ka soo bixin waa la yidhaa waa la yidhaa la yidhi waxa somaliland baabisay aniga shalay xalayto waxba layma yeelin waa nin laga shakiyo buu ahaa Ah, gacanta waa lagu hayaa baarisaa socota laakiin waxaan lagu soo qorayay websaydada horaan ii sheegay caliyaan beenteen iyo rogin Ee, waxba kama jiraan in waa nin laga shakiyey booliiskana gacanta ku haya wax dhibaato dhacayna ma jirto asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waxaan intaa ku daraya anu wayn dhabaatay annaga tartankii u dhammaaday tobankii xalay bisha tobankeeda u dambeysay lixdii xalayto waxa noo wixii tartankii iyo ficilkii waddabadan dhignay hadda waqaas waxaan nahay isku mid baanu nahay faarsiin inaan sharafta dalkee ka horeysino wax kastaba marka anagu huutu huutu- huutu iyo manahin tutiye family baanu nahay soomaaliya waa family